waxaa fursad noo ah oo aan meesha ka sheegay in soomaaliya maanta ay fadhiso miis looga wada hadlayo developmentiga geeska africa ama african caribian pacifica hadday tahayba marka arintaasna maaragta fursada noo ahayd soomaaliya waxaan qiyaasaa inay noqoto wadda noo furantay oo aan kaga faa'iidaysan doono mucaawarooyinka ama grantiga ay bixiyaan european unionka annaga mudnaanta deeqaha euda ayna siiso oo developmentiga ama inoo siiso ama grantiga inoo siiso hadba sida ay tahayba priorityga koowaad soomaaliya waxaan siinaa securityga security aan gelinaa lacagta ugu badan lacagaha kalena waxaan gelinaa job creationka in dhallinyaradii dee shaqaabuur loo suubiyo haddaan shaqaabuur loo suubin dee adinkaa shaqaysanaya marka muhiimada koowaad waxaan gelinaa jobs securityga tan labaadna inaan shaqooyin u abuurno iyo infrastructureka waddanka oo baaba-ayna inaan dib u soo celino